faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabbaas aadan fantastic rediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan oo rediyo cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa ugu doora taliska sare ee ciidanka maamulka puntland oo awaamiir dhanka anshaxa kusoo rogay dhammaan hay-adaha amniga ee maamulka puntland wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya oo shacabka dhuusamareeb ka guddoomiyay xoolo ay ugu talagaleen ciidanka xoogga dalka in biixireen la dhiso waa tallaabo ugu wanaagsan ee laga hortagi kara fatahaadda webiga shabeelle ee beledweyn laakiin waxaa jira caqabad badan oo haysta shacabka ku nool magaalada beledweyn iyo gobolka hiiraan waa warbixin warka habeen caawa ku dhagaysan doonteen warar kala duwan oo ka soo baxaya duqeymo ka dhacay gobolka jubbada dhexe oo lala agtay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab wasaaradda dhufeynta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in xoogga ay saar doontay si loo horumari lahaa goobaha dalxiiska waddanka ciidamada nabadsuguddii sirdoonka qaranka howlgalle ka sameeya deegaano ka tirsan gobolka galguduud kadib markii al-shabaab ay shalay yimaadeen deegaano hoosta degmada gurceel ee gobolkan galguduud intaasaad maqasheen waxaaynu qodobada ugu doo koran warka habeeney rediyo cadaado goor udiyagoor warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibada dhegeysanaya waa talaado arbaca soo gelayso taarada ku aasaysan tahay toddobada bisha koowaad january sanada labaatan labaatan warka habeen waxaa soo saaray mahad nuur axmed anigoo xasana ayaa idiin warramay doon ee kusoo dhawaada warkii oo dhan taliska sare ciidanka maamulka puntland ayaa awaamir dhanka anshaxa waxay kusoo horreeyeen dhammaan ciidamada kala duwan maamulka puntland maxudiin axmed muuse oo ah taliyaha guud ee ciidanka maamulka puntland oo warbaahinta kula hadlay magaalada garowe xarunta gobolka nugaale ee puntland ayaa soo saaray awaamiir la xiriirta anshaxa ciidamada wadashaqaynta shacabka ee ciidamada iyo dadgelinta howlaha ciidanka ee maamulka puntland taliyaha waxa uu sheegay in qofka qayilaya ama qaad lagu arka ula taga goomaysa gaarka islamarkaasna aan lagu arki karin askari qayilaya goobaha shaqada sida kontaroolada salagada ciidamada iyo goobaha kale ee lagu shaqaynayo maxuudiin axmed muuse oo ah taliyaha guud ee ciidanka maamulka puntland oo sii hadlayay ayaa wuxuu soo saaray awaamiir la xiriirta dhanka gaadiidka ka shaqeeya magaalada garowe iyo guud ahaan deegaanada puntland wuxuuna sheegay in gaarigii aan lahayn leysin taargo iyo sidoo kale buuga baabuurta uusan dhex mari karin qeybo ka mid a deegaanada puntland si gaar ah magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland maalin walba meeshaan tagno waxaa taagan garaa- taraafiko gaariga dhinac buu ka taagnaayo dhowr kun buu ka qaat ba- baa taal waxaa waa laga haraya ma jirto qof gaarihiis dhinac taagay oo dambe lacag waxaynii ku filan haddii lacag nidaama la helo taas qofka dembigale laga qaadayo maanta laga bilaabo qof ku cuni kara goob shaqo qaad ma jiro ma jiro Waa maqlayaan hadduu kantarool joogo hadduu saldhig joogo hadduu traafika yahay hadduu boliis kale yahay hadduu isbi goob shaqo qofe qaad kuma cuni karo waa mamnuuc waa mamnuuc wuxuu qofkii wax cunaya gurigiisa ha aado wakhti uu firaaqo leeyaha uusan shaqo lahayn wax ha cuno magaalada shar buugaagtii annagaa keenayna shaqo in laga bilaabaa la rabaa qof gaari taarika la'aana ma socon karo kow gaari indha aan lahayn stob lahayn ma socon karo gaari eh, aan buug lahayn ma socon karo leysan gaari aan leysan darawalkiisu leysan wadan ma socon karo dadweynaha in si wanaagsan loola dhaqmo oo sharciga lagu dhaqo oo si wanaagsan loola dhaqmo dadweynahana waxaan ka codsanaynaa inay dadweynahana waxaan ka codsanaynaa inay ciidanka la shaqeeyaan booliiska booliisku inay booliisku meel walba ma taagna inay booliis noqdaan Eh, inay booliis noqdaan baa laga rabaa oo cid walba la shaqeeyaan oo booliiska meeshay wax ku arkaan ciddii amni xumo samaynaysa ciddii khalad samaynaysa ay u soo sheegaan oo caadaystay oo baabuur dhaca baa qardhaa baabuur laga soo dhacay halkaa lagu qabta baabuur baa waxaa laga dhacay eh, boosaaso baran baa lagu qabta baabuur baa halka laga dhacay waxaa lagu qabtay eh, xaaji khayr ka shishay waa dad caadaystay waxaan uga digayaa dadweynaha gaar qofka ay qaadayaan maxuudiin axmed muuse oo ah taliyaha guud ee ciidanka maamulka puntland ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad tababar lagu soo xirayay ciidamo dhammaystay taraafikada oo tababar lagu soo xirayay maanta magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalk soomaaliya ayaa shacabka ku nool magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug wuxuu maanta ka gadoomay xoolo ay ugu talagaleen ciidanka xoogga dalka cabdulaahi warsamo rooble wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa bulshada reer dhuusamareeb ee baarlamanka uu ku matalay xildhibaan cabdixakiin macalin axmed ka gudoomay shan neef oo geel ah oo ay ugu talagaleen dhiirigelinta ciidanka qalabka sida iyo kuwa amisom ee ka howlgalaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka munaasabadan waxaa ka qaybgalay saraakiil ay ka mid yihiin taliyaha ciidanka dhulka soomaaliya jenaraal cabdixamiid maxamed dirir taliya xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal kaniif iyo saraakiisha qaybaha galmudug ee ciidanka qalabka sida qaar ka mid a bulshada xoolahan soo ururisay ayaa madasha kaga mahad celisay ciidanka qalabka sida ee howsha joogtada ah ka wada magaalada dhuusamareeb waxaana sidoo kale ay sheegeen in xoolahan ay bilow u yihiin tillaabooyin dhowr ah oo bulshadu ay qorshaysay in ay ku garab istaagto ciidanka waa meel dadka oo dhan ka dhaxaysa laakiin waxay wax walba sal lagu fadhiistay leeyihiin beeshan waxay doorteen ayagoo meelo badan baa hadda ku marti qaaday walaalahood ayagoo ku marti qaaday xukuumadda federaalka iyo ta gobolka maamul goboleedkaba meelo badan oo magacyaysan oy ka mid tahay faragooy meesha la yidhaha olol meesha la yidhaha sangooy iyo meelo badan duduma caddo intaasoo dhan waxay go'aansadeen walaalahoodka ciidamada ah inay xoogaa xusaan maadaama ay saldhig magaaladan dhuusamareebeed u yihiin saldhiggeed ay yihiin geelaan bay doorteen in wasiirka amnigu in lagu wareejiyo isna u wareejiyo inay maanta wax ku suugaystaan waxoodii maaha wax u qalma maaha laakiin raallah nala ka ahaado inta ku ekayn mayno leenaha dhammaantiin mas-uuliyiintanada soo dhowaada waxaanu wadnaa maaha waxbixin waa dhiirigelin iyo ka raalli ahaansho dowladnimo aan muujinayno waxaan rabnaa in dowladdu ay fahamto sida aan raalliga uga nahay kabeel ahaan degaan ahaan aan u soo dhoweynayno waxaan idin leenahay soo dhowaada mudane wasiir taliyayaashii xildhibaanadii qaranka dhammaantiin soo dhowaada innagu martiqaadkan bilowna ma ahan dhammaadna ma ahan insha allahu tacaala si shaksi shaksiyana waa idiin martiqaadaynaa insha allahu tacaala si caamna waa idiin martiqaadnaa haddana waa sii wadaynaa insha allahu tacaala haddana ciidamada waxaan rabnaa inay dhiirigelinta dhinacooda ka arkaan intaana waxaan ugu talagalna maanta bal inay horta arkaan xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa isna munaasabadan ka hadlay waxaan runtii ku faraxsanahay maantay inaad halkan eh, dadka deegaanka eh, degan ay ciidankan ay maaragtay ciidanka eh, u keeneen geeland si ay sida la sheegay dee eh, kama ciidanka jooga deegaanka aad u badan yahay eh, ciidankii dowladda oo dhan qaybihiisii kala duwan oo dhanaa jooga laakiin dee niyad wanaagay muujinaysaa marka aadan idinkaga mahad celinaynaa runtii inaad inaad maantay la wadaagteen ciidamada iyo iyo iyo iyo dowladda inaad aragtidiinna iyo maxaa la yidhaahdaa dareenkiinna inaad u muujisaan kolle waxaan filayaa waa dareen muujis waaye marka aadaad ugu aadaad ugu mahadsantihiin ugu dambeyn wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed abuukar islow ayaa bulshada reer dhuusamareeb kaga mahad celiyey xoolahan ay ugu talagaleen ciidamada qalabka sida mar labaad iyo mar saddexaad reer dhuusamareeb si gaara niga mahadcelinayna dhiirigelinta ku haysaan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxaan idin leenahay meeshaad ka soo qaadeen miisaanka aa qarna ilaahay xasanaad ha naga siiyo lacagaha iyo meeshaad ka soo bixiseen bedel qarqaba ilaah idin siiyo waa idin mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad Een, waxaana aaminsanahay magaalada dhuusamareeb inay ahayd xaruntii ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan Een, haddana siday noqon doonta hadduu ilaahay ra- xerada ugu weyn oo hort- horteena ka muuqato kow iyo labaatanaad halkan ku taalay waxaan rajaynaya in dib loo soo unkado waxay intaas ku ahaydna sida hadda muuqato Een, in dad muwaadin soomaaliyeed isxiqaamaan ay xoolahooda iyo naftooda ku bixiyaan si u taageeri lahaayeen ciidamada wax fudud maahan waa idinka mahadcelinaynaa kheyr ilaah hadaysiyo annagana waxaan ballanqaadaynaa inaan garab taagannahay reer galmudug een, gaar ahaan magaaladeeda een, dhuusamareeb hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rajaynaynaa mar dhow hadduu ilaahay yidhaahdo in dowlad loo dhan yahay oo reer galmudug u dhan yihiin in meeshan laga dhiso waana mahadsantihiin
in biyo xireen la dhiso waa tallaabada ugu wanaagsan ee laga hortegi karo fataxadda webiga shabeelle ee mareeb beledweyn laakiin waxaa jira caqabado badan oo haystaa dadka ku nool magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle waxaa warbixintan isku kaasoodu bariday bashiir cabdulaahi cusmaan
marka la gaaro xilli roobaadka magaalada beledweyne waxaa ku fataha webiga shabeelle waxaana ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hatiyadeed oo sababta fatahaadda uu sameeyo webiga shabeelle marka ay dhibaatada fatahaadda timaado bulshada soomaaliyeed waxay si wadajir ah ugu damqadaan duruufaha soo food saara dadka ku nool magaalada beledweyne haddaba si loogu baaqsado dhibaatadan fatahaadda webiga shabeelle waxaa bulshada soomaaliyeed loogu baahan yahay in reer beledweyne lagu garab istaago sidii looga hortagi lahaa xalna loo gaari lahaa fatahaadda ka hor inta aysan dhibaataynin dadka ku nool magaalada beledweyne mid ka mid ah shacabka ku nool magaalada beledweyne ayaa ka hadlay sida looga hortagi karo fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle ee dhexmara magaalada beledweyne fatahadahan waxaa lagu hortigi karaa dhulka oo biyaha mu- oo ka soo baxaan oo webiga oo ka soo fataho dhulkaas waxaa la doonayaa in la marsiiyo laba webi oo ballaaran oo webina xaggaa oo maro webina xaggaa oo maro sidai biyaha markay yimaadaan ee labada dhinac biyaha ugu kala beeraan in biyo xireen la dhiso waa tallaabada ugu wanaagsan ee looga hortagi karo fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyne laakiin waxaa jira caqabado badan oo haysta dadka ku nool magaalada beledweyne qaarkood ayaa talooyin u soo jeediyey madaxda dowladda soomaaliya ha isxilqaamaano een, muxuu ahaay ha dhisaano meelahay biyuhu ka bixi lahaayeen iyo meelahay isaga celi lahaayeen ay ka- ay ka xij- uga wad- magaalada uga xiri lahaayeen Ee, dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe ee federaalka ne inay ummaddaas walaalahooda ay waxay u qaban karaan u qabtaan aniga laba siyaabood aan qabaa oo gobolkan looga badbaadi karo biyaha labada siyaabood oo qabana waxay tahay in la sameeyo laba webi oo la ogyahay biyaha meesha ay ka yimaadeen waa etoobiya yacni etoobiya in sheer lala galo la yidhaahdo sida hadda masar iyo eritrea iyo etoobiya ay sheer u galeen in sidaasoo kale loola galo waxaana lagu maaray karaa laba wey sida ani fikri ahaanteedii la tahay in webiga la wareejiyo oo qarash badan intaa lagu bixiyo asiga dhanba la wareejiyo lagana wareejiyo meelaha uu ka soo fatahayo sida magaalada beledweyne oo kaleeto laga wareejiyo oo meel kale loo wareejiyo gadaal xagga looga daro webiga midda labaadna waxay tahay in la sameeyo biyo xireen waa inay macnaha wadatashi iyo dowladda soomaaliya waxaan farriin u dirayaa dowladda soomaaliya oo ugu horreeya madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo dadka ugu badan magaalada beledweyne waxay ku barakacaan deegaanka ceel jaalle oo shan kilomitir u jira magaalada beledweyne cabdulle maxamuud cawaale waa gudoomiye ku-xigeenka deegaanka ceel jaalle oo ay dadku barakacaan waxaana uu mar uu ka hadla sheegay annagu haddaan nahay odayaashii xaafaddu deegaanka waa deegaanka waxaan u awoodnay waa u qabannay dhulkaanay hadda degan yihiin waa u raadinay Eh, ammaankooda waa u taagannahay amnigooda inaan u saxno wixii hadda u yimaada inaan laga xoogin ambaan la dabamarsiin waa ugu taagannahay waxaan jecelahay marka inaad adukuna aad naga gaadhsiisaan fatahaadii webiga shabeelle kadib maxaa isbedelay magaalada beledweyne faysal cismaan maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ku nool magaalada beledweyne waxaana uu bulshada u jeediyey talooyin waxaan kula talan lahaa bulshada ku dhaqan magaalada guud ahaantood inay noqdaan kuwo horumarka ka shaqeeya oo aad markaasi ay ugu dadaalaan horumarka dhinaca nadaafadda caafimaadka waxbarashada ganacsiga dhismooyinka iyo sidoo kale wadooyinka guud ahaan iyo gawaarida intaba inay ku dadaalaan aadan markaasi aan bulshada aan u soo jeedin lahaa oo uu noqdo magaalo ka tilmaaman ama ka muuqato soomaaliya gaar ahaan goboladan dhexe ee bartamaha soomaaliya laysu yidhaahdo qaar ka mid a ganacsatada magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey ganacsigooda fatahaadii webiga shabeelle kadib ganacsiga guud ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraanna sidiisa normal iyaga ayuu ku soo laabtay dadkii guud ee magaala dadkii dadkii degnaa ee magaalada ka barakacay ee saameynta xoogga leh ku yeelatay masiibadii dhacdayna hadda uun magaaladu waa ku soo laabteen laakiin sidii loogu bartay ganacsiga magaalada beledweyne oo ahaa si qurxoon inuu micnihiidu dadkii ay wax u iibsadaan ma aha laakiin waa tii hore markii biibaxadii gadaal ay u noqotay oo dadkii ay dib ugu soo noqdeen kiskis ayuu u furmooyaa alxamdulilah ilaahay mahad leh laakiin waa ganacsiga koley waa un mar haddii albaab aad furutid wax wax ibirkaaga noqon maysid oo wixii ilaahay uu kuu qori waad helaysaa alxamdulilah laakiin waa waa nabad qabnaa maasha allah ganacsigeena waxaan rajaynaynaa inuu si qurxoon sidaan isaga si fiican uu sii noqdo maasha allah taa ayaan koley ganacsi ahantayda fikirkayga saas uu leeyahay shaqada biyo xireen weyn ma ahan wax sahlan mana ahan wax si fudud loo gaari karo waxaana loo baahan yahay qorshe waxaa sidoo kale loo baahan yahay sahan xambaarsan xog dhammaystiran qodida webiga shabeelle waxay sidoo kale xal u noqon karaan fatahaadaha webiga shabeelle uu ka geysto magaalada beledweyne waxaana mid qudheeda u baahan qorshe buuxa warar kala duwan ayaa kasoo baxaya duqeymo ka dhaca qaybo ka mida gobolka jubbada dhexe oo la sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab xaashim cumar xasan ayaa warkaan faahfaahinayay faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya duqeymo dhanka cirka ah oo xalay saqdii dhexe diyaarado dagaal ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobolada jubbooyinka duqeymaha oo ahaa kuwo xoogan ayaa waxaa lagu soo waramayaa in lala beegsaday xarumo ay ku sugnaayeen dagaalyahanada al-shabaab oo ku xoogan goboladaasi wararka ayaa sheegaya in duqeymahaasi ay si gaar ah uga dhaceen degmooyinka jilib jamaame iyo deegaanka cagalibaax islamarkaana khasaare lagu gaarsiiyey al-shabaab saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in weeraradaasi dhanka cirka ah lagu qaarijiyey dagaalyahano iyo saraakiil ka tirsan al-shabaab inkastoo aysan shaacin tirada saxda ah ee lagu dilay halkaasi sidoo kale saraakiisha ayaa sheegtay in nolosha lagu qabtay afar xubnood oo ka tirsan al-shabaab waa sida ay hadalka u dhigeen dhinaca kale ma jiro wax hadal ah oo ka baxay al-shabaab oo ku aadan duqeymahaasi balse xaaladda ayaa saaka ah mid degan maalmihii dambe ayaa waxaa sii kordhayay dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda koonfurta soomaaliya si kastaba weerarkan dhanka cirka ah ayaa ku soo aadaya iyadoo maalin ka hor dagaalyahanada al-shabaab ee weerar ku qaadeen ay weerar ku qaadeen saldhig ku yaalla gobolka laamu kaas oo ay si wada jir ah uga howlgelayeen ciidamada maraykanka ah iyo kuwa dowladda kenya wasaaradda warfeynta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in ay xoogga saari doonto sidii loo horumari lahaa goobaha dalxiiska ee waddanka maadnuur axmed wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya aadan isxaaq cali ayaa ka warramay muhiimadda dalxiiska ay u leedahay dalka iyo sidoo kale barnaamij shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho oo looga hadlayo tayeynta goobaha dalxiiska ee soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay dadaal xoogani ugu jirta siday u horumari lahayd goobaha dalxiiska loo aado ee soomaaliya islamarkaana ay dalal badan oo ka mid a gobolka geeska afrika ay kula tartami doonto soomaaliya goobaha dalxiiska waxa uu sheegay wasiir ku-xigeenka in xukuumadda hadda talada haysa ay markasta ku dadaalayso tayeynta goobaha dalxiiska iyo sidii dubahabeyn ballaaran lagu samay lahaa wasiir ku-xigeenka ayaa sidoo kale tilmaamay in shacabka soomaaliyeed markasta ay aaminaan dowladooda islamarkaana kaalintooda ay ka qaataan dubakobashada iyo dubahabeynta lagu samaynayo dalka si loola tartamo wadamada kale ee caalamka dowladda soomaaliyeedna ama xukuumadda nabad iyo nololna mar walba waxay u taagan tahay hal abuurada qarankan garab istaagaya ama dhisaya quruxiisana qayb ka qaadanaya in mar walba ay taageerto hal abuurkan markiina inoo keenay kadib sata iyo dhallinyaro soomaaliyeed ay inoo keeneen ama gaar ahaan sata aan iraade aadaan ugu faraxnay waana garab istaagnay barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamijka safarka iyo dalxiiska soomaaliya bandhiga wuxuuna socday shalay iyo maanta ku astaysnay shanta iyo lixda bisha janwari wuxuu inoogu soo dhammaaday si qurux badan wuxuu inoogu bilowday si qurux badan sidaad arkaysaanba taagee dadkii meesha kasoo qabe waxay dalbanayeen tookada xigta waxaan u maleynayaa sanadada u dambeeyay inaysan dhicin barnaamij xilliga xiga ee la qaban doono in la isweydiiyo bandhigan wuxuu daawo u yahay dadkii aaminsanaa soomaaliya inuu yahay soomaaliya inay tahay dal cabsi ah qariban burbur colaad iyo qaraxyo tani fariintan waxay si cad u diraysaa soomaaliya inay tahay dal dalxiis dal qurux badan dal amni ah dal nabdoon qaraxyada iyo dhibaatooyinkii falalka argixisa waxaan kala simannahay dunida inteeda kale laakiin marnabo ilaahay nooma diidin inaan faraxno aan qosolno dadkeenan aan farxad gelino farxaddii aan shalay dadkeeni aan ay heli waayeen ayay maanta iyo shalay heleen abaalmarinteeda iyo mahadcelinteeda waxaa iska leh sata iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee meeshaasi kasoo qayb galay dal iyo dibad anoon kala reebeen bandhigan wuxuu inooga dhigan yahay in maanta aan taagannahay waddada saxdaada aan hayno dadka aana uu kaga duwan yahay barnaamijyadii hore barnaamij hal abuur dhallinyaro kuna guulaystay kasoo qaybgal dhallinyaro looguna riyaaqay taageero dhallinyaro waana garab taagannahay bandhigyada soo socdo bandhiganna wuxuu noqon doonaa bandhig sanadla hadduu ilaah yihahdo waxaan kula dardaarmayaa mudane muwaadin u istaag inaad ka gudbiso dalkaaga fariin qurux badan dunida waa laga soo gudbay xilliyadii la iscabsi gelin jiray u gudbi dunida inteeda kale soomaaliya inay haysato cimilo qurux badan dal qurux badan iyo dad qalbi wanaagsan muwaadin garab istaag kuna faan dalkaaga hooyo dalkaaga waa uu qurxan yahay isha aad ku eegaysid mar walba ha noqoto indho qurux badan ee caafimaad qaba ciidamada nabad sugidda sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa howlgalla waxay ka sameeyaa deegaano ka tirsan gobolkan galgaduud kadib markii xubno ka tirsan dagaalaamayaasha al-shabaab ay yimaadeen deegaanaha hoostiga degmada gurceel ee galmudug maanuur axmed ayaa warkaan mar kale faahfaahinay ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa ay wehelinayaan ciidamo ka tirsan maamulka galmudug ayaa gaaray deegaanka baruujeeda ee gobolka galgaduud halkaas oo ay shalay yimaadeen kolayo ka tirsan ururka al-shabaab oo dadka deegaankaasi ay goobo fagaaro ah ay khudbada ugu jeediyeen taliyaha nabad sugidda degmada guraceel ee gobolkan galgaduud maxamed ganya cabdille oo hogaaminaya ciidamada dowladda halkaasi gaaray ayaa sheegay inay halkaasi al-shabaab saga baxeen islamarkaana hadda deegaanka baruujeed ay ku sugan yihiin ciidamada nabad sugidda iyo surdoonkii qaar ka mid ah ciidamada maamulka galmudug ciidamada nabad sugidda iyo surdoonka qaranka oo kaashanaya ciidamada maamulka galmudug ayaa sida ay wararka sheegayaan maanta waxay howlgalla ay ka wadaan ammaanka ay ku xaqiijinayaan deegaanada ay shalay al-shabaab yimaadeen balse ay la sheegay inay dib uga laabteen ciidamada nabad sugidda iyo surdoonka qaranka soomaaliya ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgalladaani maalmaha soo socda kuna sugnaa doonaan deegaanadaasi deegaano kale si ay u xaqiijiyaan amniga deegaanadaasi warka habeenaad kala socotaan redio cdaaeyntaas warka wax soo saaray mahad nuur axmed anigoo xasan ayaa idin warramaya cidda warka uu seego asagoo maqali qoraal sawraata waxaad dib ugu heli karaan biijka internetan ku leenahay www radio cada com intana warkaan warka dib u kulmi doono habeen wanaagsan